Idaacadda Isnaa ayaa u dabaaldegaysa sanad guuradii labaad kadib markii la aasaasay 15 May 2020 iyadoo ay noqotay warbaahintii ugu horeysay ee ku hadasha arrimaha bulshada islamarkaana laga hirgeliyo magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Balaasma farceeda magaalada Jowhar iyo dhalinyarada aqoon-yahanada ayaa idaacadda Isnaa ugu hambaliyeeyay sanad guuradii labaad oo maanta ku beegan.
waxaan leeyahay marka koowaad eh, hambalyo hambalyo waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ama guud ahaan shaqaalaha walwadeenada eh, waardiyaalka madaxda eh, raadiyo isnaay ee gobolka sh- ee ku yaala magaalada jowhar waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaad qabateen shaqo loo baahnaa oo dadka magaalada jowhar ama dadka deegaanka u baahnaayeen dabcan ma dareemi kartaa markaad cusub tahay ama wax aad qabanaysane way iska caqabada badan tahay marka dhabar adeega adeegteen horta waxaan leeyahay ilaaha ajir hadi ka siiyo Ee, waxaan idinku hambalyaynaynaa shaqada aad u haysaan bulshada soomaaliyeed khaasatan bulshada reer jowhar ee waxaan hambalyaynayaa raadiyo isnaay iyo shaqaalihiisa iyo dhegeystayaasha ku xiranbo waxaan leeyahay hambalyo sanad gurada labaad ee raadiyo isnaay ee ani horta waxaan ka mid ahay dadka ku xiran raadiyo isnaay taasoo haddaan ugu hambalyaynayo Ee, runtii dhege- waa ku xiranahay waxaana ka xasuustaa ee, waxyaabo badan haddaanan soo koobi karin laakiin insha allah waxaan jeclahay inaan ka taabto waxuun ka mid ah Ee, waxaan ku xasuustaa ama waxaan ka xasuustaa dhanka waxbarashada ee si fiican uga saaciday dhallinyarada waxbarashada ku jirto heer iskuul iyo heer jaamacadeed iyo heer baxthi dadka sameynayo ama researchka sameynayo marka taas waa ka xasuustaa iyadoo u sameynayso eh, radio isnaay doodo iyo maxaa la yidhaha markaas aqoon kororsi iyo markaas waxyaabo badan ay u sameysaan ka xasuustaa sidoo kale waxaan ka xasuustaa bahda dhallinyarada ee sportska ee aada uga saaciday ee had iyo jeer maxaa la yidhaha sida wacan ee u tabi jirta mar walbo ee dhallinyarada u dhiirigeli jirtay ee goobaha sportska lagu ciyaaray ee mar walba maxaa la yidhaha hadal ay u tabin jirtay sida kulamada u dhacayaan iyo sida sportska mar walba u dhacayaan taas oo qayb ka ah ee, arrimaha bulshada marka radio isna waxaan leeyahay runtii wax badan aan ka xasuustaa dhallinyarada waxaa waaye aada u saacideen Fartuun Aadan Xiifo oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa bogaadisay waxqabadka raadiyo Isnaay muddadii labada sano ee ay jirsatay.
Een, idaacadda isnaay intii ay shaqaynaysay waxay ahayd idaacadda keliya ee horumarinta dhalinyarada iyo wacyigelinta dhalinyarada aad noogala shaqaysay waan ugu mahad celinayaa agaasimaha idaacadda isnaay iyo shaqaalaheeda oo ah dad dhalinyaro oo aad u firfircoon ee lama soo koobi karo inta kaalinta ay ka qaateen horumarinta dhalinyarada iyo wacyigelinta iyo ciyaaraha inta waxay ahayd wax een, dhalinyarada aad u dhiirageliyey een, shaqsi ahaana waxay ahayd waxyaabaha aadkiiya cajab geliyey aniga ee sanad gurada ee idaacadda isnaay oo kusoo aadaysa shan iyo tobanka may oo ah maalin ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed ee u tahay maalin aad iyo aad ugu qiimo badan ee waxay noo leedahay farxad gooni ah een, waxaa keliya aan codsanaya in loo sameeyo maalmo gaar ah dhalinyarada si barnaamijyadooda si een, maxay ahayd ole ee loo sameeyo su-aalo in la isweydiiyo oo kaleento in dhalinyarada dadka mas-uuliyiinta ah sida wasaaradda dhalinyarada oo kaleento iyo wasaaradda haweenka oo kaleento in maalmo la siiyo si bulshada ay u noqdaan kuwo isku xiran oo su-aalo la isweydiiyo waxaan codsan lahaa in lagu soo kordhiyo barnaamijkaas oo kale Ugu dambeyn, agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Siciid Saalax Cabdiraxmaan ayaa ku dheeraaday in raadiyo Isnaay ay kaalin weyn ka soo qaadatay dawinta fatahaadaha iyo arrimaha bini'aadanimada.
waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa idaacadda isnay sanad guuradeedii labaad iyo asaasideedii Eh, xaqiiqatan waxa waaye idaacadda isnay waxay ka mid tahay idaacadaha kooban oo inta badan eh, kaalin muhiim ka qaato marka laga hadlo arrimaha bulshada iyo tabinta waxyaabaha hortabinta u leh bulshada xaqiiqatan eh, eh, marka laga hadlo bulshada eh, reer jowhar iyo si guud bulshada reer hiirshabelle eh, maxaan ku dhahay helista idaacad ee inta badan xoogga saarto horumarinta arrimaha bulshada Eh, sidaan ka warqabno eh, idaacaddu waxay diisaa brograamyo badan ama barnaamijyo kala duwan oo baxa waqtiyo kala duwan iyo maalmo kala duwan Eh, waxaan si gaar ah idinkaga hambalyaynayaa inta badan barnaamijyadiina xoogga aad ku saartiin eh, dhibaatooyinka maxaan ku dhaha la xiriiro arrimaha fatahaadaha kaasoo xaqiiqatan ah problemi kusoo laabtay eh, deegaanada anigoo mar walba rajeynayo in idaacadda isna ay noqon doonto aalad inta badan wacyigelin ku aadan arrimahan iyo khataraha intaysan dhicin mid bulshada inta badan kaalin muhiim ka qaadan doonto sidii looga digi lahaa intaysan dhicin fatahaadahaas iyo weliba haddii ay dhacaan sidii dadka kaalin muhiim uga qaadan lahaayeen tusaale ahaan sidii maxaan ku dib looga soo kaban lahaa barnaamijyo badanay deysaa oo ku aadan arrimahaas xaqiiqatan waana idaacad ku hadasho haddii si kale aan u dhaho afka bulshada waan idinkaga mahadnaqayaa si guud dadaalkan ku aadan in la helo idaacad xooga saarta arrimahaas shaqaalaha iyo maamulka raadiyo isnay ayaa u dabaaldegaya sanad guradii labaad ee idaacadda isnay kadib markii ay idaacaddu jirsatay muddo laba sano ah